ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa lixda bisha rajab sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo sabti ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah kitaabka qur-aanka kariimka ah oo shalay keliya saddex jeer lagu gubay dalka denmark iyo muslimiinta caalamka oo jimcihii shalay muujiyey dareenkooda ku aadan gubidda musxafka qur-aanka kariimka ah tobannaan ruux oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo qarar oo ka dhacay bartamaha dalka itoobiya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka shiftay qorshe lagu boobay hantida ummadda una digtay sharikado iyo bangiyo faahfaahin laga helayo weerar lagu laayay dad yahuud ah oo ka dhacay magaalada alqudus ee ku hoos jirta gumaysiga maamulka yuhuudda iyo weerar labaad oo ka dhacay isla magaaladaas weeraro mindiyan ah oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay dalal ka tirsan midowda yurub iyo safaaradda adarbaijaan ay ku leedahay caasimadda iiraan oo weerar lagu qaaday qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya wariyayaal ka tirsan idaacadda islaamiga ee alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in muddo ka badan toddobaad ay bartamaha dalkaasi ka socdaan dagaallo qaraar oo u dhexeeya qowmiyadaha oramada iyo amxaarada wakaalada wararka e b oo soo xiganaysa dad goobjoogayaal ah ayaa sheegtay in iska horimaad u dhexeeya kooxaha oramada iyo amxaarada uu ka dhacay magaalada juxa ee gobolka amxaarada waxaana halkaasi ka dhashay khasaare baaxad leh mid ka mida goobjoogayaasha oo codsaday inaan magaciisa la xusin sababo ammaan awgood ayaa sheegaya in dabley la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin jabhadda xoreynta oramada ay sabtidii ina dhaaftay weerar ku qaadeen xere ay ku sugnaayeen maleeshiyaad kasoo jeeda amxaarada ee loo yaqaano faano waxayna halkaasi ku dileen in ka badan labaatan ka tirsan maleeshiyaadkaas goobjoogahan ayaa intaasi ku daray in sidoo kale weerarka lagu dilay dad rayid ah isaguna uu ka qayb qaatay aaska meydadka tobannaan ruuxoo rayid ah wuxuuna xaqiijiyey in dagaaladu ay ku sii fideen magaalooyin kale oo ku dhowdhow magaalada juxa goobjoogo kale ayaa isna sheegaya in magaalada juxa lagu aasay meydadka tobaneeyo qof oo ku dhintay iska horimaadyo halkaasi ka dhacay wuxuuna xaqiijiyey inay sii socdaan dagaalada halkaasi ka dhacaya ayna ku barakaceen kumanaan qof oo shacab ah kuwaasoo naftooda kala baxsanaya dirirta u dhexaysa qowmiyadaha halkaasi wada degaa arbacadii lasoo dhaafay maamulka gobolka amxaarada ayaa xaqiijiyey in magaaladaasi uu ka dhacay iska horimaad u dhexeeya kooxa iska soo horjeeda isagoo sheegay in qeybaha kala duwan ee ciidamada gobolka amxaarada ay ku howlan yihiin sidii ay xaaladda u xakameyn lahaayeen shaqaalaha caafimaadka ee ayaga ay dagaaladu ka soconayaan ayaa ku waramaya in isniintii isbitaalka shewa report hosbital la keenay meydadka tobannaan ruux oo rayid ah iyo dhowr iyo toban kale oo dhaawacyo ah oo ay ku jiraan kuwo ay xaaladoodu daran tahay qowmiyadaha itoobiya ee kala dhaqanka iyo diinta ah gaar ahaana kuwa amxaarada iyo oramada ayaa waxaa ka dhexeeya loolan adag iyo dagaalo laayaan ah oo ay isaga dileen kumanaan kasoo jeeda labada qowmiyadood tani ayaana kusoo aadaysa xilli xukuumadda abiy axmed iyo fallaagada t b l f ay gaareen heshiis lagu sheegay in lagu soo afjaray colaadda in ka badan laba sano ku dhex maraysay waqooyiga itoobiya سبحان الذي أسرى qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa shalay oo keliya saddex jeer lagu gubay dalka denmark iyadoo muslimiinta caalamka shalay oo jimco ahayd muujiyey dareenkooda ku aadan gubidda musxafka qur-aanka kariimka ah maxamed daahir ayaa warbixintan ku eegaya Welcome to uh, this protest today.
في احتجاج كان حضور الشرطة والصحفيين أكبر من المشاركين فيه وعلى خطى زعماء اليمين المتطرف في أوروبا shalay oo jimco ahayd caasimadda dalka denmark waxaa ka dhacay falal muujinaya naceebka gaalada ay u qabaan kitaabka allah markii saddex dhacdo lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka kuwaas oo ay furiyeen kooxo xag jir ah oo ammaankooda ay sugayeen ciidamada booliska dalka denmark wakaadaha wararka ayaa sheegay in qof aan la garan uu kitaabka qur-aanka kariimka ku gubay meel aad ugu dhow safaaradda ruushka uu ku leeyahay magaalada copenhagen ee dalka denmark halkaas ayaa noqday kii saddexaad oo shalay oo keliya ka dhaca gudaha dalka denmark gaar ahaan copenhagen safaaradda ruushka ayaa bayaan laga soo saaray waxaa looga hadlay falkaasi waxaana ruushku uu sheegay in falalka isdabajoogga ah ee lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka ay indhaha ka qabsadeen dowladda denmark kuwaasi oo goobjoog ka ahaa jaasjaaska iyo ihaanada kitaabka ay kula kaceen xagjiriinta denmark hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee dalka denmark ayaa shalay kitaabka qur-aanka kariimka waxa uu ku gubay afaafka hore safaaradda dowladda turkiga ay ku leedahay magaalada copenhagen iyadoo ay ilaalinayeen ammaankiisana ay sugayeen booliska dalkaasi wax yar kadib sidoo kale dad xagjiriin ah ayaa kitaabka qur-aanka kariimka waxa ay ku gubeen afaafka masjid ku yaala magaalada copenhagen dowladda denmark oo caadaysatay ku xadgudubka kitaabka qur-aanka kariimka ah ayaa dadkeeda u fasaxday oo ku dhiirigelinaysa gubista kitaabka qur-aanka kariimka xilli muslimiinta tallaabadii looga baahnaa aysan ka qaadin kuwa caadaystay inay gubaan kitaabka qur-aanka kariimka maadaama xukaam dabadhilifyo ah ay ku dul habsadeen oo ay maamulaan dadka muslimiinta toddobaadkii lasoo dhaafay kitaabka qur-aanka kariimka ayaa la jeexjeexay kadibna waxaa lagu gubay dalalka sweden iyo holland iyadoo dowladaha dalkaasi ka jirana ay dhiirigelinayeen falalkan oo ay u fasaxeen dadka gubay kitaabka qur-aanka muslimiinta caalamka ayaa shalay oo jimco ahayd waxa ay muujiyeen khiiradooda ku aadan sida ay kaga soo horjeedaan kitaabka la gubay imaamka masjidka al aqsa sheekh yuusuf abuu sinaa oo bixiyey waraysi ayaa sheegay in gubista kitaabka qur-aanka kariimka ay muujinayso nacaybka gaalada ay u qabaan islaamka iyo muslimiinta isagoo la hadlaya wakaaladda wararka anadol waxa uu ugu baaqay dalalka carabta in safiiradooda ay kala soo baxaan waddamada oggolaaday in la gubo kitaabka qur-aanka taas oo aanana filaynin inay dhacdo maadaama dowladaha dabadhifyada ee dunida islaamka ka jira ay yihiin kuwa xiriir toos ah la leh reer galbeedka iyo xulafadooda imaamka masjidka al aqsa ayaa yidhi qur-aanka kariimka waa kalaamka leh ciddii ka soo horjeesata oo ka hor timaadana waxa ay dagaal la gashay rabbiga caalamiinta dadka gubay kitaabka qur-aanka kariimka iyaga ayaa isgubay ka hor inta aysan gubin kitaabka imaamka masjidka al aqsa ayaa sheegay in gubidda qur-aanka kariimka ay daliil cad u tahay cadaawadda loo qabo islaamka iyo muslimiinta ilaa iyo hadda aan joogno cadowga islaamku waxa ay la dagaalamayaan muslimiinta iyo islaamka iyo nebiga sala allahu calayhi wasalam mararka qaarkoodna waxa ay soo weeraraan oo ay aflagaadeeyaan rasuulka mar kalena waxa ay soo weeraraan oo ay gubaan qur-aanka kariimka ayuu yidhi imaamka masjidka al aqsa qur-aanku waxa uu ahaan doonaa mid waara ayuu sii raaciyay hadalkiisa isagoo sheegay in qur-aanku uu yahay kalaamka alleh iyo dastuurka muslimiinta waana uu sii ahaan doonaa mid waara ilaa qiyaamaha haddii aad gubtaan qur-aanka ma tirtiri kartaan qur-aanka waxa uu ku jiraa quluubta dadka muslimiinta oo waxaa jira dad badan oo xidhisan ayuu sii raaciyay hadalkiisa imaamka masjidka al aqsa imaamka ayaa cambaareeyey dowladaha sweden netherland iyo denmark oo dadkooda xag jirka ah u oggolaaday inay gubaan oo ay jeexjeexaan safxaad ka mid ah qur-aanka kariimka dadkani waa xag jiriin laakiin nasiib daro dowladaha qaarkood waxa ay bixiyeen oggolaanshaha lagu gubayo kitaabka qur-aanka kariimka ayuu sii raaciyay hadalkiisa imaamka masjidka al aqsa ayaa dhaleeceen dusha kaga tuuray waxa loogu yeeray qaramada midoobay kuwaasi oo ka aamusay ficilada guracan oo xag jiriinta ay ku gubayaan kitaabka qur-aanka kariimka wadamada carabta iyo kuwa islaamka waxaa looga baahan yahay inay qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah oo ay ka mid yihiin inay u yeeraan safiirada iyo madaxda sare dalalka ay ka dhacayaan weerada ka dhanka ah kitaabka ayuu kusii dhidbay hadalkiisa imaamka masjidka al aqsa kuma filna hadalla cambaareen oo keliya ee waa in la qaadaa tallaabooyin wax ku ool ah oo looga jawaabayo gardarada xagjiriinta gaalada ayuu ku yidhi qaybaha dambe waraysiga uu bixiyey imaamka masjidka al aqsa oo la hadlayay wakaaladda wararka anadol si kastaba ha aatee saacadii lasoo dhaafay dibadbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay dalalka turkiga bakistan afghanistan iyo waddamo kale kuwaas oo laga soo horjeeday gubista kitaabka qur-aanka kariimka dhowr magaalo oo ka tirsan dalka turkiga waxaa isugu soo baxay dad aad u badan oo ku qeylinaya halkudhigi ka dhan ah gaalada xagjiriinta ah ee gubay kitaabka qur-aanka kariimka boqolaal dad ayaa sidoo kale banaanbax ka dhigay magaalada laahoor oo ka tirsan dalka bakistan waxaa boqolaal reer afghanistaaniyiin ah ay muujiyeen caradooda ku aadan sida ay kaga soo horjeedaan dowladaha sweden denmark iyo holland ee lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka muuqaalada ka soo duubay dalalkaasi ayaa muujinaya dadka mudaaharaadayay oo kor u qaadaya kitaabka qur-aanka kariimka iyagoo gubay calanka dalalka sweden iyo holland ghaza iyo meelo kale oo ka tirsan falastiin ah waxaa isugu soo baxay dad aad u badan oo iyaguna si weyn u cambaareeyey tillaabada lagu gubay kitaabka qur-aanka kariimka muqdisho oo caasimada soomaaliya ah oo gacanta ugu jirta shisheeyana dad aan sidaas u badnayn ayaa muujiyay dareenkooda ku aadan xadgudubka loo geysta kitaabka qur-aanka
calankoodana waa kanaa baktiga baktigu dhal waa gubaynaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar
waxaan ka hadlaynaa arrintaas ayada oo kitaabka qur-aanka lagu gubay stockholm sweden salmaan rushta in laga dhigo waa kaas waa in adduunkao dhan cambaarayn la saaro oo la waa la dilo ha la dilo in la yidhaahdo waaye in la daysta ma aha hala qurjub ha laga dhiga ayagoo dhan lacagta ha la maris muslimka saxka muslimka saxda ah waxaa lagu fahmi karaa waa in kitaabka allah subxaanahu watacaala qofkii uu gafaa qofkii uu gafaa waa in markaas xukunka meesha uu taagan yahay xukunkiisa asagaa qaadi karaba xukunkiisa qofka asagaa qaadi kara ma ahan dowlad in loo sugo ma ahan qof kale in loo sugo adiga meesha taagan ayaa qoorta ka jari kara aad iyo aad baan ugu xumahay kitaabka lagu gubay waddanka swidhen carruurta joogta waddanka swidhen waxaan u sheegayaa inay ka qiroodaan lagu istaago calankooda wax walbo kan oo gubana kitaabka ilaahay waxaa di- waa in la dilaa oo la dilaa si arxan loo dilaa masaajidda wilaayaadka islaamiga ah shalay oo jimco ahayd khudbadaha waxaa lagu soo qaatay oo looga hadlay tallaabadii dowladaha holland iyo sweden ay ku gubeen kitaabka qur-aanka kariimka waxaana khudbadaha muslimiinta loogu soo jeediyey inay ka dhiidhiyaan oo jawaab cad ay ka bixiyaan xadgudubkaasi
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka shiftay qorshe lagu boobay hantida ummadda iyadoona u digtay sharikado iyo bangiyo cabdifataax maxamed qaasim ayaa warbixintan ku eegaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war rasmi ah ka soo saartay dhibaatooyin iyo culaysyo ay waayahan dambe wajahayeen ganacsatada soomaalida gaar ahaan kuwa muqdisho wixii ka dambeeyey markii xildhibaanada baarlamaanku ansixiyeen in qofkii la doono laga xayiri karayo ama lagala wareegi karo hantidiisa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raagashe cali dheere ayaa shir jara-id uu qabtay maanta oo sabti ah ku sheegay in shisheeyuhu usoo tafaxayteen boobka dhaqaalaha ummadda iyagoo ku marmarsiyoonaya la dagaalanka ilo dhaqaale oo ay mujaahidiintu leeyihiin wuxuu sheegay in xaqiiqda iyo waxa loo socdaahi yihiin sidii loo dhici lahaa hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan taasoo uu ku qeexay qorshe uu shisheeyuhu gaar ahaan maraykanku uu wax badan ka soo shaqeeyey uuna u diyaarsaday kuwii u fulin lahaa hay-adihii ka howlgeli lahaa shirkadihii iyo bankiyadii uu hantidaasi ku urursan lahaa iyo xeerarkii uu ugu dambayntii u adeegsan lahaa si uu hantidaasi mar qura ula wareego waxaad og tihiin in maraykanku hanti ummad soomaaliyeed leedahay uu labada kun iyo kowdii xayiray isagoo ku marmarsiyoonayay inay argagixiso leedahay xilligaas shabaab ma jirinin tobannaan sanno kadib ayuu qirtay in eedayntaasi ay khalad ahayd balse ilaa iyo maanta hantidii iyada ahayd dadkeedii looma soo celinin oo way ka baahan yihiin gaaladii ayaana haysata oo ku intifaacday maanta waxa socda waa isla qorshihii isaga ahaa balse markaan sidii hore ka ballaaran lana doonayo in hantida ummadda soomaaliyeed oo dhan hal daqiiqa gudaheed lagula wareego isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu xusay in shisheeyuhu si gaara u beegsanayo hantida iyo ganacsiga muqdisho oo ah halbowlaha dhaqaalaha waddanka uuna samaystay hay-ado iyo xafiisyo saldhigoodu yahay xalane kuwaas oo si toosa amarka u siiya saraakiisha iyo madaxda dowladda federaalka waxaa intaa dheer oo uu tilmaamay shirkado iyo bankiyo gacansaar la leh hay-adahaasi ajnebiga ah kuwaas oo xogaha iyo dhaqaalaha ganacsatada soomaalida iyo hantida akawnada ugu jirta shisheeyaha si toosa ugu gudbiya markay sidaa tahayna waxa uu soo bandhigay tilmaamaha dhacdooyin dhacay oo dad lagu dhibaateeyey waxaan ognahay ganacsato badan oo hantidoodii bangiyadaas u taalay la xayiray ilaa haddana aanan sababta loo sheeginin dhacdooyinka aan diiwaan gelinay waxaa ka mid ah rag ganacsato ah oo akoonnadoodii laga xiray markii ay bankigii weydiiyeenna waxaa la siiyey lambar oo la yidhi waa inaad wacdaan haddii ay waceen waxaa looga yeeray xalane waxaa la kulmay gaalo caddaan ah waxaa la weydiiyey halka ay dhaqaalaha ay ku ganacsadaan ka keeneen tirada lacagta ay haystaan haddii ay akoonno bangiyo kale ku leeyihiin sababta ay ganacsiga ay ku jiraan u doorteen haddii ay shanta salaad masaajidka ku dukadaan waxa ay garka u daysteen dimuqraadiyada waxay ka aaminsan yihiin iyo wixii la mid su-aashu waxay tahay marka maxaa gaal maraykan ah ka quseeya qof ganacsade ah oo soomaali ah oo caasimadii dalkiisii ku shaqaysanaya yaa gaalkaas xaq u siiyey inuu xogahaas oo dhan gacanta ku dhigo wuxuu soo bandhigay dhacdooyin kale oo tusinaya xaqiiqda jirta iyo dhibaatooyinka ay durbadiiba bulshadu la kulmayso waxyaabaha aan diiwaanka leey waxaa kale oo ka mid ah dacwadeeduna ayna soo gaartay gabar dhallinyaro ah oo reerkeeda u shaqaysa ayaa bangi ay lacag yar dhigatay u tagtay si ay akoonkeeda wax ugala soo baxdo waxaa loo sheegay in akoonkeedii la xayiray lana doonayo inay tagto xafiis ridadu leedahay oo magaalada ku yaalla markii ay tagtay sargaalkii murtadka ahaa ee xafiiska joogay arrimo aysan diinta iyo dhaqankuba oggolayn ayuu kala hadlay gabadhii kiisaska aanu hayno toban waa ka badan yihiin maalin walbana qayladhaan ayaa ka soo yeeraysa dadka soomaaliyeed waxa maantay taagan waxaa ka daran waxa soo socda haddii aanan go'aan ummadeed arrintan laga qaadan intaasi kadib waxa uu soo jeediyey qodobada soo socda kow dadka ganacsatada ah waxaan u sheegaynaa hantidiina duulaan baa lagu yahay ee ka difaacda cadowga hantidiina inaan lagu qaadan waddooyin aan ahayn kuwa shareecadu idin amartay inaad hantidiinna ku bixisaan can abi hurayrata radia allahu tacaala canhu qaal abu hurayra wuxuu leeyahay nebigaa nin u yimid wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahi hadduu u yimaado nin raba maalkayga inuu qaato seen yeela nebigu wuxuu sala allahu aleyh wasalam maalkaad ha iska siin wuxuu yidhi hadduu ila dagaalamana nebigu wuxuu la dagaalan hadduu i dilana wuxuu yidhi shahiid baa tahay haddaan dilana nebigu wuxuu yidhi waa ahlu naar ninkaasi maxaad u malaynaysaan marka hadduu yahay gaal saliibiya mar kale waxa uu la hadlay ganacsatada waxaana uu yidhi qodobka labaad bangiyada ajnebiga ah ee la sheegay inay murtadiinta u oggolaadeen inay dalkan yimaadaan kuna shaqaystaan waxaannu leenahay xogtiinna waa haynaa iyo waxaad u socotaan dalkan ha isku soo lugoynina shilin ummaddan soomaaliyeed ay leedahay ma qaadanaysaan insha allahu lafihiinna ha ku khamaarina qodobka saddexaad bangiyada soomaaliyeed ee dalka ka shaqeeya waxaan leenahay cid idinka yeelaysa ma lahan inaad xogaha dadka muslimiinta ah ee hantidooda idinku aaminay aad gaalada u dhiibtaan adinkoo ku andacoonaya xeerarka caalamiga ah iyo waxaan allah subxaana wa tacaala oggolayn la idinka yeeli maayo inaad dadka muslimiinta ah ee aad hantidooda ku shaqaysataan aad diintooda naftooda maalkooda iyo cirdigooda gaalada baylah uga dhigtaan idinkoo maslaxadiinna gaarkaa fiirsanaya laba arrimood idinkaa ikhtiyaar u leh inaad ammaanadii la idiin dhiibtay u ilaalisaan ummadda aadna is iltisaamtaan axkaamta shareecada sida aad ballan qaadeen ama aad ummadda hantideeda u celisaan inta aysan gaaladu afka ku shubanin wixii hanti ah ee idinku dhumana adinkaa mas-uuliyaddeeda dusha saaranaya intaasi kadib waxa uu soo jeediyey qodobada soo socda qodobka afaraad dadka ganacsatada ah waxaan leenahay hantida idiin taalla bangiyadu halis bay ku jirtaa waxa aad haysataan waa lambarro uun balse hantidii rasmiga ahayday dad kale gacanta ugu jirtaa feejignaan muujiya ukumihiinnana hal salaad ha ku wada ridinina hanti waa wixii gacantaada kuugu jira ama gacan aaminhii kuu hayso bunuugtina ammaanadoodii way sii yaraanaysaa oo cadowgii ummadda ayaa gacan ku yeeshay qodobka shanaad ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay weligiin waad noolaan jirteen waadna noolaanaysaan insha allahu tacaala irsaaqdiidana allah subxaanahu wa tacaala ayaa qoray oo gaalo iyo murtadiin irsaaqda ma bixin karaan mana goyn karaan difaacda hantidiinna iyo maalkiina shaqaale dheere ayaa waxa uu yidhi ummadda soomaaliyeed waxaan mar kale u xaqiijinaynaa inaanan ka daali doonin inaan allaha cadowgiisa iyo cadowga islaamka la dagaalanno kana hortagno dhagar walba oo ummaddeenna loo soo maleego hadday ahaan lahayd mid militari mid dhaqaale mid dhaqan iyo mid fikri ah intaba wuxuu caddeeyey in shisheeyaha iyo dowladda federaalku ku jabeen dagaalada jabkuna ku sii socon doono wuxuu jabkooda tusaale u soo qaatay saraakiisha faraha badan ee looga dilay goobaha dagaalka xeryaha la soo afjiray hubka laga soo furtay iyo gaadiidka laga soo kaxaystay
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarinay markaana waxaad kusoo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka cabdisamed cabdulaahi ayaa soo jeedinaya laba weerar oo mindiyena ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay ka kala dhaceen wadamada jarmalka iyo sbain kuwaasi oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac haddaan ku horumarno jarmalka ugu yaraan toddoba ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar loo adeegsaday mindi oo lagu beegsaday dad rakaab ah oo la socday tareen ku sugnaa waqooyiga dalka jarmalka sida ay sheegeen madaxda dalkaas warbaahinta jarmalka ayaa sheegtay in laba ruux ay ku dhinteen shan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin ku hubaysan toori weerar ku qaaday tareen isaga kala goosha magaalooyin dhaca waqooyiga waddanka jarmalka af ayeen u hadlayay booliiska magaalada ayaa sheegay in ciidamada amniga ay gacanta ku soo dhigeen ninkii fuliya weerarka ayna ku socdaan baaritaano ku aadan sababta uu falkan u geystay dhanka waddanka sbain hal ruux ayaa lagu dilay tiro kalena waa lagu dhaawacay weerar mindiyeen ah oo ka dhacay kiniisad ku taala koonfurta dalkaas sida uu shaaciyay xafiiska xeer ilaalinta qaranka ee dalka sbain wasaaradda arrimaha gudaha dalkaas ayaa hadal koobanna oo ay soo saartay ku sheegtay in weerar loo badinayo inuu yahay waxa ay ku sheegtay fal argagixiso uu ka dhacay kiniisadda san isidro halkaas uu lagu dilay kaaliyihii kiniisadda sidoo kalena lagu dhaawacay tiro kale uu ku jiro baadariga kiniisadda saraakiisha sbain ayaa sheegay in la xiray ruuxa weerarka geystay halka xeer ilaalinta guud ee dalkaasna ay sheegtay in la bilaabayo baaritaan ku saabsan weerarka isku soo wada duuba weeraradanna oo aan si rasmi ah loo ogeyn waxa ay salka ku hayaan ayaa ku soo aaday xilli shucuubta muslimiinta ah ee ku dhaqan caalamka ay carada ka muujinayaan ficilada foosha xun ee ugaalka xag jirka ahi ku gubayay musxafka qur-aanka kariimka kaasoo taageero ka helaya dowladda kaafiradda ah ee swiden geesta kale faahfaahin ayaa laga helayaa weerar lagu dilay dad yahuud ah oo ka dhacay magaalada alqudus ee ku hoos jirta gumaysiga maamulka yahuudda iyadoo weerar labaadna uu ka dhacay isla magaalada khasaare lixaad leh ayaa yahuudda sahiyuuniyadda ka soo gaaray weerar keligii duulnimaha ah oo haliyey muslin ah oo ka fuliyey magaalada qudus ee dhulka la haysto ee falastiin booliiska yahuudda ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in dagaalyahan ku hubaysanaa bastoolad uu weerar ku qaaday dad yahuud ah xilli ay ku sugnaayeen waqooyiga magaalada qudus ugu yaraan toddoba qof oo yahuud ah ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen halka toban kalena ay dhaawacay soo gaareen haliyiga muslimka ah ee weerarka fuliyey ayaa waxaa lagu magacaabaa khayri calqam wuxuuna ahaa kow iyo labaatan sano jir dowladda maraykanka ayaa waxaa loogu yaro golaha ammaanka ayaa si adag u cambaareeyay weerarkan keligii duulnimada ah baydhanna oo ah madaxweynaha maraykanka oo ka hadlayay weerarkan ayaa ku tilmaamay inuu yahay weerar lagu soo qaaday caalamka oo idil waa sida uu hadalka u dhigaye isagoo intaa ku daray in washington ay dadaal ku bixin doonto ilaalinta amniga yahuudda dhammaan kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta ayaa bogaadiyey weerarkanna way ku sifeeyeen mid loogu argudayay xasuuqii ay ciidamada yahuudda ka geysteen magaalada jiniin khamiistii lasoo dhaafay tobannaan kun oo shacab oo falastiiniyiin ah ayaa isku soo baxyay lagu bogaadinayo weerarkan keligii duulnimada ah ka wada magaalada qudus iyo sidoo kale deegaanada daanta galbeed sidoo kale laba ruux oo yahuuda ayaa si xun loogu dhaawacay weerar labaad oo toogasho ah kaasi oo ka dhacayay deegaanka salwaan ee isla magaalada alqudus waxaana weerarkan fuliyey wiil saddex iyo toban jir falastiini ah ugu dambeyn khasaare ayaa ka dhashay weerar hubaysan oo lagu qaaday safaaradda azerbaijaan ee waddanka iiraan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka azerbaijaan ayaa xaqiijisay dhimashada sargaal ka tirsan ciidamada amniga ee safaaradda dalkaas kadib weerarkii hubaysnaa ee lagu qaaday xarunta safaaradda subaxnimadii shalay oo jimco ahayd war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in nin hubaysan uu rasaas ku furay goob ay ku sugnaayeen ilaalada safaaradda azerbaijaan ee dalka iiraan waxaana halkaasi ku dhintay mas-uul ka tirsan ciidamada ilaalada safaaradda halka ay ku dhaawacmeen laba askari oo kale warbaahinta azerbaijaan ayaa sheegtay in weerarkii ka dhacay safaaradda lagu dilay madaxii ilaalada safaaradda halka laba askari oo kale oo iyagana ka tirsan ciidamada ammaanka safaaradda lagu dhaawacay wargeeska iiraan dhayli oo soo xiganaya taliyaha booliiska teheraan ayaa ku warmay in la xirayay ninkii ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday safaaradda dowladda azerbaijaan dowladda azerbaijaan ayaa si kulul u cambaaraysay weerarkan kula tilmaamtay mid argagixiso waxayna sheegtay in si deg deg ah safaaradda teheraan ugu dadgureynayso shaqaalaheeda madaxweynaha dalka azerbaijaan ilhaam caliyeef ayaa sheegay inuu cambaareynayo weerarkan ugu yeeray inuu ahaa mid argagixiso ee lagu qaaday safaaradooda wuxuuna ugu baaqay xukuumadda tehraan inay baaritaan deg deg ah ku samayso weerarkan weerarka ayaa sidoo kale la kulmay dhaleeceyn caalami ah afhayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka ayaa muujiyey sida ay mowska uga xun tahay weerarkii hubaysnaa ee lagu qaaday safaaradda azerbaijaan ee tehraan kaasoo sababay dhimashada sargaal ka tirsan ciidamada ammaanka sidoo kale maamulka afgembiga masar ayaa cambaareeyey weerarka lagu beegsaday xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee masar ayaana ku dhawaaqday in la hakiyey safar uu dalka iiraan ku tagi rabay madaxweynaha maamulka afgembiga ee c c sababo ku aadan weerarkii halkaas ka dhacay waddanka iiraan waxaa ku nool malaayiin qof oo ka soo jeeda qowmiyadda azerbaijaan taasoo ku hadasha luuqada turkishka
guud ahaana intaas ayaan ku soo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wbarakaatuh قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله